asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda switzerland ayaa la ogaaday in kooxda ridada soomaaliya ay lacago laaluusha ku siisay soo tarxiilada soomaalida ku dhaqan dalkaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada magaalada buurdhaxonle ee wilaayada bakool maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan askar ka tirsan murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka shalambood ayaa lala eegtay fariisiin maleeshiyaadka ridada ay halkaasi ku leeyihiin waxaana ku dhintay labo askari oo murtadiin ah halkaa ay ku dhaawacmeen lix kale dhanka kale wilaayada hiiraan mujaahidiinta ayaa labo qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa magaalada beledweyne waxaana jira khasaaro cadowga allah gaaray dowladda switzerland ayaa la ogaaday in kooxda ridada soomaaliya ay lacago laaluusha ku siisay soo tarxiilada soomaalida ku dhaqan dalkaasi nuur cali warsame abushayba ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya fadeexo hor leh oo ku saabsan musuqa maasuqa ayaa dul hoganaya kooxda ridada soomaaliya kadib markii ay heshiisyo dhaafsatay lacago malaayiin ah la gashay mid ka mid ah dowladaha saliibiyiinta qaaradda yurub dowladda switzerland ayaa la sheegay inay tobanaan qof oo qaxooti soomaaliha ay si qasab ah ugu soo celinayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho hay-adda socdaalka switzerland ayaa laga soo xigtay in duulimaadyo qarsoodi ay u diri doonto soomaaliya waxaana dib loo soo celinayaa dad qaab tarxiila looga soo musaafirinayo waddankaasi warka ugu afka dheer ee switzerland ayaa sheegaya in tani ay tahay fadeexad weyn oo xukuumaddu gashay baarlamanka waddankaasi iyo golaha wasiirada ayaa laga qariyey qorshahan dadka soomaalida ah lagu afduubayo kadibna looga dejinayo magaalada muqdisho saxaafadda switzerland waxay tebinaysaa in qorshahan uu yahay mid musuq maasuq ah oo ka dhan ah dadka qaxootiga ku ah waddankaas islamarkaana lacago laaluusha la siiyey kooxda ridada si ay u oggolaato qaabilaadda dadkan hay-ad sheegtay inay u doodo xuquuqul insaanka waxa loogu yeero ayaa xukuumadda switzerland ku eedeysay in dhowr qof oo soomaali ah si qasab ah u qafaashay kadibna uga dejinayso muqdisho warbixin ka soo baxday hay-addan ayaa lagu sheegay in iskuday noocan oo kale ah uu fashilmay siddeed iyo toban sano ka hor oo la doonayo in dadkan si qasab ah dib loogu celiyo soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa sidan oo kale horay lacago laaluusha uga qaadatay dowladaha jarmalka iyo finland si loo soo tarxiilo muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddamadaasi ku sugan aad baad u mahadsantahay abushayba guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada magaalada buurdhaxonle ee wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddigan oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhowaan uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool wuxuuna hadafkoodu u ahaa inay dardargeliyaan dhammaan goobaha waxbarashada sida macaahidda maraakiista iyo iskuulaadka hoostaga maktabka waxay sidoo kale guddigan booqanayeen dowlaadna u qabanayeen macallimiinta iyo ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee maktabka gacanta uu ku hayo iyagoona sidoo kale dhiirigelinayay macallimiinta islamarkaana hadiyaad u badnaa qalabka waxbarashada gaarsiinayay dhammaan goobaha waxbarashada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo dhoweysay guddigan markii wilaayada ay soo gaareen waxayna wilaayada tilmaantay in guddigan ay booqanayaan dhammaan goobaha waxbarashada si ay u arkaan habsamuu socodka waxbarashada ka jirta wilaayada waa kan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo arrimahaasi ka hadlay guddigan ee xarka shuban mujaahidiin ka socday gaar ahaan maktabad tarbiya oo tacliim ahdaafta ay u imaadeen wilaayada koley kow waxaa ka mid ah in horta wax meesha ka jiro inay ogaadaan oo ay arkaan juhdiga meesha ka jira iyo haddii gaabis ay jiraan iyo wixii meesha jiro xaqiiqda inay taabtaan ay ogaadaan oo meel kasta iskoolka furan ay tagaan bulshadan si guud ahaan maraakiistii gabdhaha wax ku baranaya iyo kulli inay wacyigeliyaan ay arkaan kalimaad ujeediyaan ummaddan hoogaa la dhiirigeliyo tanshiid ayaa ugu muhiimsanayd jasaakallahu khayr jazaa aada iyo aadna maarta waa usoo dhaweyneynaa sidoo kale guddigan waxay kulamo sare loogu qaaday waxbarashada la qaateen dhammaan qeybaha kala duwan sida salaadiinta waxgaradka waalidiinta dhallinyarada iyo haweenka waxaana kulamadaasi la iskula meeldhigay sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada ka socota wilaayada suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow oo qayb ka ahaa salaadiintii la kulantay guddigan ayaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka codsaday inay sii dardargeliyaan waxbarashada islamarkaana ay xoojiyaan kormeerka noocan oo kale ah ee sare loogu qaadaya waxbarashada jiilka mustaqbalka haddii buun ana bulshadii reer bokool mayba odsadaane maktabka tarbiya wa tacliimsa khaasatan unku odsadaane walbarashada ummata waa iftiinka ummaduu maadaama geeka iftiinka ummata isin geega ilaahay mas-uulsiinka waali ma isinku odsadaane ini may waa walbarashada la tayay min kulli fajin meel kastoo baaha laku qaba ini isingno haqibtirtanaya iya an baahangna ka deegan hang ka ummad hang ka odi hang ma in suringnaa ilaahay idin shay wal al waliba tarbiiba ka saabsan inaynu may baaha maalano in surigna enina ninku hakrina maktabu tarbiya wa tacliim waliba walqubad iyo enina ninku hakrina mayn baahangna wal kasto tacliimiba ee oo harakatu shabaabul mujaahidiinba gacanta kahaytiya an baahangna odsigayna marwelba may kala laabane tacliinta eedi eedan dhooga handhoonta aninka eedi eedi eedan odsadaana waxay guddigan shaqadooda ka bilaabeen deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana goobaha waxbarasho ay booqdeen ka mid ahaa iskuulka hoose dhexe ee alqamar ee ku yaala deegaanka buurdhuxun leh iyagoona tartan dhiirigelina u qabtay ardayda iskuulka همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها ما نوع الاستفهام في قوله تعالى عما يتساءلون همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها magacayga waa cabdulaahi maxamed khayr madrasa aan ka socdo alqamar gaar ahaan cabdulaahi bin abaas su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo istifhaamu inkaariyin can ayi shayin yatasaalu kufaar quraysh min amri lqiyaama همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas ee ka imaanaysay dhanka tafsiirka oo ahayd istifhaamka ku jiro waa noocee istifhaamka keliya inuu inoo sheegaa rabnay macal macnihii ka dhalanayo inoo raaciyey waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
اذكر الأذكار بعد السلام همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها أنا وديرو مقاقي رملة شيخ عبد الرحمن مدرسة أنا لكذا مدرسة القمر وحا مجموعة أنا كصاد مجموعة عائشة بنت أبي بكر سأل جوابتي أنا واسكديو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ayadana ka imaanaysa dhanka axaadiista gaar ahaan adkaaraadka jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo muddo tartanka uu socday kadib waa la kala baxay haddaba yay guusha raacday waa kan mid ka mida guddiga oo natiijada ku dhawaaqay tartankii u dhexeeyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhuma ee wiilasha wax ka barta madrasada alqamar ee deegaanka buurdhuxun leh iyo majmuucada caaisha binti abibakar ee gabdhaha wax ka barta madrasada alqamar ee deegaanka buurdhuxun leh wuxuu ku soo gabagaboobay darajaad kale ah gabdhaha ama majmuucada caaisha binti abibakar waxay la yimaadeen lix iyo toban darajo meesha wiilasha ama majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas ee la yimaadeen toban iyo toddobo darajo guushu hal darajo waxay ku raacday wiilasha cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhuma waxaa jiray abaalmarino qaali ah oo la siiyey wiilasha wax ka dhigta madrasada alqamar maadaama iyaga guusha ay raacday waxaase xusid mudan in guddigan sidoo kale abaalmarino dhiirigelin ay siiyeen gabdhaha maadaama dadaal dheeraada ay keensadeen guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaalkoodan kormeerka dhanka waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee bakool loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam waxayna socdaalkooda ku soo mari doonaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona si gaara u booqan doona dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waad mahadsantahay abuxasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho oo ah ee caasimada dalka soomaaliya barqanimadii maanta maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa wiil dhallinyaro ah ku toogtay degmada wadajir ee magaalada muqdisho wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed cali cabdulaahi iyadoona da-diisu ay ahayd toddoba-iyo toban jir ruuxan ay toogteen maleeshiyaadka ridada ayaa la dilay isaga oo ku sugan albaabka dugsiga uu ku bartay qur-aanka kariimka ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda loo toogtay si kas ah maleeshidii dilka geysatayna ay goobta isaga baxsadeen
dugsigoo dhiganaay oo ii qalan jibiy dugsiga cayaalka wiilood u dhigaay macninka wacday gacaha khataranaa dishi dugsiga dugsiga hortiisaa lagu dilay waxaa dhacay wiilka macalinkaa wacay dugsigu inaa carruurtaas ku dhaafaas rabi markii hadda macalinkii oo banaanka joog aabihiisa teleefon soo dirta banaanka soo istaa teleefon soo ku hadlaayo ay xabadii ku timidi kuwii yeelaana waa kala carareen ma jirto heesaas wax dhexmari wax aan dugsiga lelebay wax dhexmari
maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa dhaqan iyo caado u lahay inay si bareer ah u toogtaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho dhacdadan ayaana ku biiraysa dilal iyo xadgudubyada xerkaha goosta ee ka socda magaalada muqdisho ugu dambeyntii kulan looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintaasi inoo diyaariyey deegaanka dabagala waxa uu ka mid noqday deegaanada nasiibka u yeeshay olole dacwadeedka ay wadaan culimmada mujaahidiinta oo soo maray deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug wafdiga ka socda maktabka dacwada mujaahidiinta waxay dadaallo dheeri ay ku bixinayaan sidii ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee mudug looga saari lahaa jahliga diimeed looguna baraarujin lahaa barashada cilmiga shareecada islaamka markanna waxay soo gaareen deegaanka dabagalo ee wilaayada mudug soo dhoweyn iyo ismarxabeen kadib waxay isugu yeedheen dadka muslimiintaah ee ku sugnaa deegaanka waxayna u qabteen bulshadii deegaankaasi muxaadaraad qayim ah oo si weyn ay u dhegaysteen bulshadii ka timid deegaanka iyo nawaaxigiisa odayaasha deegaanka waxay u mahadceliyeen culimmada soo gaartay deegaankooda waxayna intaasi raaciyeen in loo baahnaa xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad socodka aad u soo gasheen iimaanka iyo yaqiinta aad ku timaadeen niyad wanaagsana meesha aad ku timaadeen khayr jacaylka meeshani aad ku timaadeen inuu ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna uu idinka sawaabiyo dhib adduunyo iyo dhib aakhirana ilaahay uu idinkaga koriyo culimmada waxay si qoto dheer uga hadleen dhagaraha gaalada iyo gaalaraacyada iyo dhibaatada ay ku hayaan haweenka muslimaadka ah iyadoona looga digay dhagaraha cadowga allaah ay la damacsan yihiin gabdhaha muslimaadka ah camalka towxiidka ah waxaa jira dad aan ogoleyn waxaa jira shayaadiinul insi oo ayaguna u taagan in gabdhaha muslimaadka ah iyo ragga intaba ilaahay inay caabudaan inay ka leexiyaan awaamirta ilaahay inay qaataan gabdhahu inay xijaabtaan sharciga ilaahay fara inay fartoomaan inay la dagaalamaan oo ay u diidaan walihaada ayaa waxaa la doonayaa diintaas gabdhahu inay ogaadaan ama xuquuq fara badan ama in badan inay u istaagaan in laga doonayo fadli dheeraada ayuuna ilaahay jalla wacala uu ku tilmaamay gabdhihii muslimaadka ahaa ee naga horreeyey bal saxaabiyaadka ahaa waxaa ka sugan caa-isha radia allahu canha oo mu'miniinta ama dadka muslimiinta dhammaan hooyadood ah inay tiri yaa rasuul allahi inii laa araa camalan fi lqur'aani afdal min aljihaad afalaa takhruju gabadhu miyaysan bexaynin oo afalaa nakhruju fanujaahidu macak miyaanan bexaynin rasuulka ilaahayo oo aanan la jirkaada aanan dagaalamaynin idan marka waxay tusinaysaa gabdhaha muslimaadka inay u arkayeen waxyaabaha ugu fadliga iyo qiimaha badan ilaahay diintiisoo la difaaca inay waxaad arkaysaan maanta sida gabdhaha muslimaadka gaala ay u bahdileen gabdhihii in laga dhigta suuqa wax lagu kala xayisiisto shay ma jiro maanta ilaa gabar dharaca ku sawir saa darteed marka gaaladu gabdhaha waa ku dheeleen laakiin islaamku gabdhaha sharaf iyo qiimo badan oo u yeelay diinta qiimaha iyo sharafta u yeeshana jugdi badan iyo dadaal badan gabdhaha muslimaadka inay ku bixiyaan wax alla iyo waxay awoodi karaan inay caaga ay u tolaan uda wiilka dagaalamaya furunta joogo ee ayagu inay xijaabka qaataan u dagaalamaya wax kale u dagaalami maayo gabadha muslimadda ah akhlaaq inay ku noolaato oo akhlaaq xuma aysan ku dhicin oo gab- hooyada gabdhaheedu aysan ka halaabin lianna maanta waxaa laisla wada ogyahay in hooyo jecel aysan jirin gabadhaada meelahaas nin la fafadhiday sidaa darteed siaysan sidaa u dhicin ayaa wiil furunta u taagan yahay ayuu u dagaalamayaa kuwa waxaa waduuna la dagaalamaya wax alla iyo wixii kaalmo iyo tabar loo hayana gabdhaha muslimaadka haddaba way sameeyaan meelo badanna way ka sameeyaan halkaana way ka sameeyaan meel kalena way ka sameeyaan haweenka deegaanka dabagalo waxaa lagula dardaarmay in ay kaalinkooda ay ka qaataan fidinta dacwada islaamka doorkooda ku aadan jihaadka ka soo dhalaalaan kuna dayadaan gabdhihii saxaabiyaadka ahaa mahadsanid cabdiraxiin guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu